isaaya cudubka afar iyo lixdanaad maad samooyinka soo jeexdid oo maad hoos u soo dhadhacdid si ay buraha hortaada uga gariiraan sida dab xaabo uu u gubo oo uu biyahana u karkariyo in magacaaga cadawayaashaada la ogaysiiyo iyo in qurumuhu ay hortaada ku gariiraan markaad waxyaalo cabsi badan oo aanan filanayn samaysay hoos baad u soo dhacdhacday oo buudhihina hortaaday ku garhiidheen tan iyo waa hore ninna ma garan dhagguna ma maqal iluna ma arag ilaah aan adiga ahayn oo u shaqeeya kan isaga wax ka suga kan isagoo faraxsan xaqnimo sameeya iyo kuwa jidadkaaga kugu xasuusta waad la kulantaa waad carhaysneed waannuna dembaabnay dembiyadaas wakhti dheer baannu ku sii soconnay haddaba manala badbaadin doonaa waayo kulligaayo waxaynu noqonnay sida wax aan nadiif ahayn oo xaqnimadayada oo dhammuna waa sida dhar wasaq ah kulligaayona waxaannu u engegnay sida caleen oo kale oo xumaantayadina sidii dabeel oo kale ayay noo kaxaysataa oo inaba lama arko mid magacaaga ku baryo tamaa ama niyadiisa uu kiciya inuu ku xagsado waayo wejigaagii waad naga qarisay oo xumaantooyinkayagii aawadeed waadna wada baabbaysay laakiinse haatan rabbiyow waxaad tahay aabbahayaga annagu waxaannu nahay dhoobadii oo adiguna dherya sameeyahayaga baad tahay oo annana kulligaayo shuqulkii gacantaada baannu nahay rabbiyow aad ha u cadhoon oo xumaantana ilaa weligaa ha sii xasuusan bal eeg oo na fiiri waan ku baryaynaaye waayo kulligaayo dadkaaga baannu nahay magaalooyinkaagii quduuska ahaa cidla bay noqdeen siyoon waxay noqotay cidla oo kale yeruusalaamna waxay noqotay meel baabba' ah gurigayaagii quduuska ahaa oo qurxoonaa oo ahaa meeshii ay awowayaashaayo kugu ammaani jireen dab baa laga gubay oo waxyaalahayagii waan wanaagsanaa oo dhanna waa la wada baabbi'iyey rabbiyow waxyaalahaas aawadood ma iisu celinaysaa ma iska aamusaysaa oo ma aad baad noo sii dhibaysaa